biyola-aantan laga soo sheegayo deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay saameyn xoogan ku yeelatay dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaanadaasi iyadoona haatan biyola-aantii ugu baanayd laga soo sheegayo deegaanka diif dobley iyo deegaano kale oo gobolka jubbada hoose ka mid ahi maamulka deegaanka dobley ee hoostaga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaana baaq ka soo saaray biyola-aanta ka jirta deegaanadaasi mahad daahir oo ka mid a waxgaradka deegaanka diif oo ku sugan deegaanka dobley ayaa sheegay in xilligan biyola-aan aada u adag ee ka jirta gobolka jubbada hoose gaar ahaan nawaaxiga deegaanka dobley subaxii saaka waxaan gaday labo laba toban le oo watar laba toban le oo watar cabdulaahi farax milah laga gaday biyo kaloo la cabto iyo kuwo meel laga soo qaado ilaahay unbay ka sugahayaan ilaahay unbay ka sugahayaan iyo meelo kale un lasoo barbaryo marka ilaahay gacantiisa iska horta waa marxaladaasi bini-aadam saddex nololoodba waaweyn biyo waxbarasho caafi meesha horta aan nayl ka nahay biyo wey ee ilaahay un aan tala saaran waa biyo horta baahidanada ugu weyn waxaa weeye biyo biyo biyo biyo biyo biyo unbay taagan tahay baahidanada warna saddex sano biyo ma siyaad maxamed xasan oo ah guddoomiyaha deegaanka dobley ee gobolka jubbada hoose ayaa baaq u diray maamulka jubbaland iyo hay-adaha deeqbixiyaasha si gurmad biyodhaamina loola gaaro dadka ay biyola-aanta saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka dobley iyo deegaanada kale ee hoostaga biyola'aanta hadda haysato saacadda aan taagannahay waxaan isleeyahay hataa sebtembar inay gaari karin waxaan qiyaasayaa meeshaas dad iyo dunyaba inay isku baaba'ayaan sidaa awgeed waxaan u baaqaynaa hay-adaha samafalka meelay joogaanba hadday yihiin kuwa international iyo hadday yihiin kuwa localba in si degdeg ee looga soo qayb galo sidoo kale waxaan leeyahay dowladda jubbaland aycay dhaaftay ee geeska qabo dadkii shacabka ahaa ee iyada xukuntay ee iyada maamushay ee gacanta ay ku hayso masaakiinta ahaa dadkiio xoolahoodii maanta noocoobay yihiin marka waxaan isleeyahay dowladda jubbaland waa inay gurmad degdeg ah
axmed xuseen baraki wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha jubbaland ayaa sheegay in ay kulamo la qaateen hay-adaha deeqbixiyaasha si loogu gurmado dadka ay biyola-aanta saameeyeen isagoona sheegay in abaar ba-an ay ka jirto gobolka jubbada hoose qayladhaan iyo biyola-aan iyo abaar soo wajahday gobolkan iyo eriyadan aan maanta mas-uuliyiinta u nahay ee jubbaland ayaa waxaa soo food saartay baahi weyn oo abaar ah oo bara kicinaysa dadkii iyo xoolihii waxaan markaa annaga wasaarad ahaan mas-uuliyooyinkana saarnaa ayaa waxaa ka mid ahaa inaan qabanno shirar isdaba joog ah iyo coordination meetings oo aan u qabanayno hay-adaha deeqbixiyaasha ah local n g os ka national n g os ka international n g os ka ayaan wasaaradda isugu keenay waxaynu draft garaynay abiil letter warqad qayladhaan ah waxaynu qornay reportya aynu ku estimate garaynayno dadyowga kala duwan iyo communitiyada kala faraha badan ee deegaanka jubbaland ay abaarta soo food saartay iyo biyo la-aanta marka shirarkanagu horta intaasay ku saabsanaayeen sidoo kale wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta jubbaland ayaa baaq ku aadan dadka ay biyola-aanta saameynta xoogan ku yeesheen u diray dhammaanba hay-adaha deeqbixiyaasha dowladda soomaaliya iyo guud ahaanba dadka soomaaliyeed si gurmad biyodhaamina loogu sameeyo dadka ay biyola-aantu saameeyeen ee ku nool deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose
hay-adaha deeqda bixiya dowladda federaalka iyo dhammaan intii ku mashquulsan in ay dadkaasi abaarta ay soo food saartay ay la soo gaari karaan wixii taakula ah ama mucaawino ah oo loo samayn karo waxaynu hay-adaha la sheer garaynay ka wasaarad ahaan numbariska maanta caqabadaha abaarta ay soo food saartay xoolo fara badan oo ilaa iyo kenya ka imaaday ayaa dhulkan yimid kuwo kaleeto oo gobollada dhexe ka yimid ayaa dhulkan haddana yimid gaar ahaan weliba dhulkan xeebta ah marka horeba waxaa ka jirtay biyola-aan bahasan marka dadkii dagaaga ahaa iyo xoolihii markii ay biyihii yaraa isugu imaadeen biyihii yaraa baa already dhammaaday marka qayladhaantanadu intaasay ku saabsiisan tahay horaantii sanadkan ayay ahayd markii biyola-aan bahasan iyo abaaro ay ku dhufteen dadka iyo dunyada ku nool deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose mana jirtilaayo hadda cid si gaara isaga xilqaantay wax u qabashada dadkaasi waxaana mar kale haatan abaar laga soo sheegayaa meelo badan oo jubbada hoose ka mid ahi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo